بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل ciyaadaة المريض bal ruuxii xanuunsanayey booqashada la booqanayo ama siyaaradii lasoo siyaaranayey fadliga ay leedahay ayuu baabkiisii yahay falciyaadana way noo soo socotaa abwaabteedii baan ku jirnay bal markaa imika waa fadliga ay leedahay xadaثna muسى بن إسmاعيل qال xadaثna cabdالواaxد qال xadaثna cاaصم عan أbي qلابةa عan أbي الأشcث الصنعاniي عan أbي أsmاء qال maن caada أkhaahu kana fي khرفة الجنة sanadka kole waa dad aynu soo aragnay qolooyinkan kunyadale abuqilaabana cabdullaahi bnu zayd aljarmi magaciisa in la yidhaah waa nin caalimo taabiciintii dhexe ka mid ahayd ee horeynuu soo aragnay abulcashcad asancaanina kolley oo isaga iyo abi asmaana bal iyadna kitaabka way noogu sugnaayeen waa laba ninoo iyaguna taabiciintii ka mida labadooduba reer shaam ay yihiin taas baa de bal horeynu u soo aragnay marka abu asma ayaa wuxuu ihi qaala man caada ruuxa soo booqda akhaahu walaalkii kaana wuxuu ahaanayaa fii khurfati ljannati jannada midhaheeda gurashadeed buu ku sugnaanayaa ruuxaa isagu ruux muslima soo booqda isagoo xanuunsanaya dee waa cibaado inta uu sii socdona kole duu niyada uu soo baxay ahayd aad ruuxan soo booqatid cibaadu ku jira ajri iyo hawaabba u socdo wuxuu noqonayaa ruux midhihii jannada guranaya ayuu noqonayaa inay camal khayro oo lagu gaadhayo jannadii oo lagu gelaya ayuu ku dhex jiraaye qultu liabi qilaab markaaba lafdigaaga abu asmaa imika halkan muu odhan rasuulka ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh manaan u sheegin isagu taabici kol haddii uu yahay oo siaan soo sheegnay waxa weeyaan uu taabici yahay abu asmaa muu odhan imika halka saxaabigii muu sheegin isaga dee arrinkanna waa arrin ama khaasatan weliba wax qeyba waa arrin aakhiro imanayso oo qeyb kuba tacalluqsanoo ruuxna tawqiif la-aan iyo iyadoon cid a kaloo u ka maqlay aanu jirin uun ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisa aanu ku ogaan karin marka taas daraaddeed baa deeta wuxuu yidhi qultu caasim baa odhanaya qultu liabii qilaabata waxaan ku idhi maa khurfatu ljannati maxaa lafdigan ah wuxuu ku sugnaanayaa khurfatuljanna macnaheedu yahay oo qaala wuxuu idhi janaaha waa midhaheedan dee gurashadan la guranayo oo imika janyu thamarati waa midhaha oo la gooso waa goosasho midhihii jannada ayuu noqonayaa macnaheedu yahay qultu liabii qilaabata abi qilaaba haddana waxaan ku idhi caman ayuu xadaahu kaba warramay abuu asmaa abuu asmaa xadiidkan dee aynay maaha wuxuu isaga ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisa ahe ciddan uu ka soo naqlinayey ee xadiidkan uu ka soo warinayey waa ayo qaala wuxuu yidhi markaa abuqilaabaa odhanaya can thawbaana can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ciddan uu ka warramayaa ee xadiidka uu ka maqlay waa saxaabigii thawbaan mowlaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam thawbaan baana rasuulkii ilaahay ka wariyay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh baltaawey bal in xadiidka dee horta xagga marka la eego ciyaadada fadligeedu way noogu sugan tahay oo ciyaadadu sidaan soo ogaanay waa xaq ruuxa muslimka iyo ruuxii kale muslimkaa ee ogaa inuu xanuunsanayo uu ku leeyahay oo muslimnimadan uu mudanayo marka hadduu ruuxu ciyaadadii la yimaadana xaqaa gudashadiina way ku sugan tahay dee waana shan shareecadu ay adkaysay ee horena aan u soo marray a'immada qaarkood inay waajibba kaba dhigaan bal imaamka kitaabkan le waa bukhaari oo kale saxiixa meel abwaabihiisa kaba mida ayuu baabu wujuubi ciyaadati lmariid buu kaba cabiraa ciyaadada mariidka waajibnimada ay waajib tahayoo dee waa camalkaa waajibka ma aad iyo aad u adag oo la gudanayo oo isagiina fadligan buu leeyahay sawaabkan in janno lagu gelayo taas weyn xaggii sanadkiina waa laynoo dhammeeyey xadiidkan saxiixa muslim buu ku sugan yahay muslimna dhowr dariiqo ayuu ku wariyey ama dhowr sanad buu ku wariyoo kuwooda hore asaaniidda hore uu kuba wariyey waxay ahayd can abi qilaabata can abi asmaa taas bay ahayd waa asaaniiddiisa hore laakiin sanad dambe oo imaka ayuu san kuba wariyey oo ah can abi qilaabata can abi alashcafi asancaaniya can abi asmaa iyadoo abu asmaa iyo abu qilaaba abulashcaf u dhexeeyo kolley abu asmaa waa taabici weyn oo taabic mukhadramiintii kaba mid ahayd oo fatxigii dimashq ama markii dimashq la qabanayay waa joogay oo goobjoog buu ahaa waa nin weyn markaa ninka waqtigaa joogay oo dee waa ninkaa gaashaanqaadkee dagaalkii ka joogay fatxu dimashqna rasuulka ilaahay wafaadkiisii dee wax saasaba waxa weeyaan kamay dambeynoo waa dhowr sanood waxay kaba dambeysay marka waa taabici weyn weeye ama labadoodan kale way siman yihiin oo taabiciintii dhexe weeye waxaana in deeto dee kolkol umuuraha caynkani markay dhacaan laba raawi oo dee isku xiga dariiq markay dhici karta raawi kale uu soo galo awqaadda qaarkeed labada dariiqba way tasiixiyaan culimmadu oo waxay ku xambaaraan ama dee dhacda in markii hore uu waasidada kuba wariyey oo abulashcaf uba dhexeeyey mithaal ahaan baan uga jeedaa laakiin ninkii markii hore dee uu soo gaadhay ee cid ay u dhexaysay inuu dib ula kulmo haddana xadiidkii toos ugaba qaatay waa haddii san oo kale laba riwaayo ama laba sanad oo dee imaka laba ninoo isku xigay uu soo kala dhex gala nin kale waa markay tasiixinayaan labada dariiqba arrintu saytay ku xambaaraan oo markii horena waa siduu kaga wariyey dee haddana dib buu laba kulmayo markaasuu isagii waasida la-aanna ku wariyo ka waasidadna waa saxiixun waa sanad sugan kan waasida la-aantiina waa sugan awqaadda qaarkeedna waxaa soo gala meeshan oo san ay tahay waxyaalo ay xaggan marka la eego mustalaxa la joogo ama mursal ulkhafi ay ka cabiraan ama almasiid fii muttasil asaaniid waa laba noocoo inta badan la isku cileeyo oo kolba kay sugaan mooye ka kale cilo loogaba dhigo oo markaa waxay ka dhigan tahay kol dee dariiqan siyaadada ah ayay ku tirinayaan inay qalad dhacay tahay wahmi tahay labada nin waa laba ninoo wax kala warnayey raawigan soo kala dhex galayna waa markaa wahm taasoo kale waxau noqdaa nooc kutubtan mustalaxa anwaacdan aynoo soo dee kuba sugan kaba midoo laba yidhaaho almasiid fii muttasili alasaniid oo markaa dariiqan aanay cidi u dhaxayn baa sugan dariiqan cidi u dhaxaysaana waham iyo qalad baa jira waana kaasoo asaaniiddii xidhiidhsanayd ayaa wax lagu beeriyey baa macnuu noqonaya almasiid fii muttasil asaaniid awqaadda qaarkeedna dariiqa ziyaa oo markaa dariiqii ziyaadada in dariiqa aan ziyaadada ahayn baa la sugayaa maye dariiqan ziyaad deeta dariiqii ziyaadada ahaa baa wahamkani noqonaya nooca noqon awqaadda qaarkeedna waxay dee xoog yeelaan oo raajax yeelaan dariiqay ziyaadadu ku sugan tahay markaa saas oo kale waxay noqonaysaa dariiqii kalean ziyaadada ku sugnayn nooc kaleu noqdaa ay ka cabiraan almursal ulkhafi maaha mursalkii caamka ahaa ee mursalulkhafi oo macnaa dee kan siyaadada laa la sugayaa laleeyahay dariiqii inoo sugnaa kan weeye kaa kale inqitaac baa jira kala go' baa jira oo dee irsaalkaa khafiga ayaa dariiqa kale ku sugan bal saddexa xaalaa meeshii jira halkan oo kale imaam nawowi raximahullahu tacaala sharaxa muslim wuxuu tirmidi ka soo naqliyaa inuu sheekha kitaabkan le xadiidkan iyo sanadkan ama umuurahan weydiiyayoo yidhi axaadiista abu qilaaba can abi asmaa haaliban ama dhammaanteed cidi uma dhaxayso waxaan sanadkan ahayn macnaa sanadkan baan haynaa oo abu qilaaba iyo abu asmaa cidi u dhaxayso waana tan kaas wey laakiin inta kale oy dhici karta dee kan waasidadaasu kaga wariye laakiin axaadiistiisa kale abu qilaaba abu asmaa ka warinayo wax u dhexeeyaa ma jiraan waa cibaarada uu soo naqliyo imaam nawowi sharaxa muslim uu kuba soo naqliyo ee uu kaba soo naqliyo tirmidi tirmidi oo dee isna bukhaari kaba soo naqlinaya caman xadada abu asmaa qaala can hawbana can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bal fadligii ciyaadadu kolley way nooguba sugantay calaa kulli xaalin waa arrin sanadka ku tacalluqsanun xadaثna بن xabيب بن أbي hاaبت qال xadaثna أbو أsامة عن المثنى أظنه بن سعد qال xadaثna أbو qلابة عن أbي الأشcث عن أbي أsmاء الرحبية عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو bal waa xadiiثkii hore uun dariiq kaluu leeyahay unbuu sheekhu inoo soo wari halkan inoo soo naqliyey oo waa sanad kale oo dee balse asaaniidda hore inoo sii sanadka hore inoo sii xoogeynaya matigiina waa kani xaaleeyey oo naxwahu yidhi xagga marka la eego abuqilaabo iyo inta ka dambaysayna waa intii aynu markii hore soo aragnay ee sanadka intiisa hore ayaa dee ka duwan intii horeo kii hore aynu soo marro marka ibnu xabiib ibnu abi haabitkana kolley magaciisa yaxyaa la yidhaah oo wuxuu markaa magaci noqonayaa yaxya ibnu xabiib ayuu noqon ibnu abi haabitkana kolley mar danbuu soo gelayaayo nin aynu kitaabkaa marar kale ku soo aragnay oo caalim ahaayoo xabiib ibnu abi haabit la yidhaaho ninkaas baa awowyadiisii ama awowgii noqonayo waa yaxya ibnu xabiib ibnu ismaaciil ibn cabdillaahi ibn xabiib ibn abi haabit abtirsiintu taas bay noqonaysaa kolley waana nin marka la eego atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey ka mida aadna loogu yaqaano kunyo uu leeyo abucaqiil loo yaqaano oo taa kuba shuhroobay kitaabkeennan aladab lmufrad un baanu kutu ku sugan yahay ee a'immadan kale kutubtan lixda alih kutubtooda ama ha noqoto usuushan dee lixda ama ha noqoto kutubtan kale iyaguna ay leeyihiin wax kagamay warinoo bal waa kitaabkeennan buu ku suganya waa taas xafnu xajarna saduuqun rubamaa wahim buu kaba cabiraa abu usaama isagoo axmed ibnu usaamo dee kitaabka ku soo noqnoqda ninka isaga kusii xigay almusanna waa kanoo almusanna bnu sacdin baa raawigii adunnu waxaa kaloo la yidhaaha oo dee laba la yidhi waa tan dee imaka danigan almusanna bnu ibnu saciidin oo macnaa aabihii sacadna way yidhaaheen saciidna waaba dee barhkood yidhaaheen waa nin reer day-a oo kunyadiisa abukifaarna way yidhaahaan waxaa kalooy barhkood yidhaaheen abucafaan bay kunyadiisu tahay waa nin reer basre ah oo isagu dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa bal la mucaasarooday taabiciinta yareereyd iyo kuwa uu xaafidnu xajar lixaad kaba cabiro ama dabaqada lixaad nin kaba mida weeye amaa matnku waa ka aan soo aragno matn kale ma aha baabulxadiidi lilmariidi waalcaa'idi wuxuu u baab yahay baabulxadiidi xadiidkii lilmariidi waa ruuxii xanuunsanaya xadiidkii uu sheegayeyba ama wixii u odhan iyo walcaa'idi kii isagu soo booqdayba oo macnaha dee ruuxii xanuunsanayey bal xadiidkii uu sheegayey isagu oo haddii wax sheego ama kii soo booqday iyadoo majliskii la joogo bal xadiidkii uu isagu sheegayey taas buu baabkeedii yahay kolley labada jaanib mid baan arki doonaa ka kalena dee waa la midune xadahanaa qaysu bnu xafsin qaala xadahanaa خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم عمر بن الحكم بن الرافع الأنصاري بل سنة وسنة مركا لقى قيس بن حفص waa sheekhan bukhaari oo nin reer tamiim oo reer daarim ahaa kunyadiisna abu muxamed laba yidhaaho reer basre ah waa nin hiqaa oo bukhaarina isagu maaha kan uune kitaabkiisa saxiixana waxbuu kaga wariyey abu daa-uudna kitaab uu leeyaho fadaa'il alansaar maaha kitaabkan sunaanta ee waxbuu kaga wariyey cid kaleo wax kaga warisay kutubta iyo raggaalihi maba jirto khaalid ibn alxarit alhujaymina waa nin hiqa oo markaa dee aynu hore kitaabkan fil aynugu soo aragnay cabdilxamiid ibnu jacfar iyo aabihiiba waynu soo marray waa cabdilxamiid ibnu jacfar aabihiina jacfar ibnu cabdillaahi ibn alxakam baa laba yidhaahaa aabbihii waa taabici ee isaguna waa dabaqada sakaara taabicina la mucaasarootay laakiin aan wax saxaabay arkeen aanu jirin labadaba iyada kitaabkeenna way ku soo horeeyeen labadan isba dhalay wuxuu yihi haddaba jacfar ibnu cabdillaahi ibn alxakam ana abaabakr ibni xasmin abubakr ibnu xasmin waa abubakr ibnu moxamed ibni camr ibni xasmin wey waa nin taabiciintii yaryarayd ka mid oo dee siqo ahaaye oo qaadina madiine kaba noqday isigiyo inankiisa cabdullaahi iyo wa moxamed bna almunkadiri ninkaa qiimaha badnaa ee qureysheed ee taabiciga aynu hore usoo marray saalixana ahaa dee caalimkanaba ahaa labadaa nin oo fii naasin dad dhexdood ku sugan min ahlilmasjidi masjidka ehelkiisi waa madiina dadkii dee masjidka ehelkiisa ahaa ee laasimi jiree lagu yaqaanay iyagoo labadani ay kaba mid yihiin moxamed ibnulmunkadir iyo abubakr ibnu xasmin laakiin dad kale ay la socdaan oo dadkii masjidka ahaa ayaa caado waxay booqdeen cumar bna alxakam ibni raaficin alansaariya ninka taabiciga isaguna ah ee cumar ibn alxakam laba yidhaaho nin aws xulafadoodii kaba mida taabici dhexe oo siqa ah weeyo isna dadkii lagu kalsoonaa kaba mid ah oo dabaqadan moxamed ibnulmunkadir ba-a ayay oo xanuunsanayaa dadkii soo booqday labadaas ninna way laba socdaan dadkii markay soo gaadheen bay qaalu yidhaaheen yaa abaa xafsin abaa xafsiyow waa cumar ibnulxakam baa kunyadiisa abuu xafsin la odhanayay xadidnaa noo waran eeg waa ninkii xanuunsanayey waa xirsigoodii ay waxbarasho iyo waxbarid ay ku dadaalayeen ninku waa xanuunsanayaayo dee kollay malaa dee xanuun aad iyo aada u culusoo hadalkii laga dhowro oo la yidhaha wax kale ma karayana ma ahayn majliska ay ku kulmeen bay dooneen khayr iyo cilmi in la kala faa'iidaysto markaas bay ku yidhaaheen abaa xafsinow bal wixii aada maqashay axaadiis ahayd wax ka mida noo sheeg marka halkan baabulxadiidi lilmariididii baa inoogu sugan dee jaanib kalena waa la mid haddii ruux caa'idi uu meeshii sheegee haddaba taasay ku yidhaaheen qaala markaa wuxuu yidhi waa ninkii xanuunsanaya cumar ibnulxakam baa odhanaya samictu jaabira bna cabdillaahi baan maqlay qaala isagoo yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama yaquulu rasuulka ilaahay baan maqlay xaalu ku qowlayo man caada mariidan khaada fi اraxmati xataa idaa qacada istaqara fiiha xadiidka sanadkiisu waa kaa inoo saxiixa man caada ruuxa soo booqda mariidan ruux xanuunsanaya soo booqda dee waa iyadoo ciyaadada xaqaa la isku leeya aada gudatid ajrigan iyo tan ixtisaabkii weeye ruux bal maalan u soo booqanayo xeshood iyo maxaad ii soo booqan weyday baa lagu odhanayo maxaa tan iyo laakiin niyo kaloo khayri aanay ku jirin kollay umuurahan ma mudanayo ee waa taa haddaba ruuxa soo booqda ruux xanuunsanaya khaada wuxuu muquurtaa dhumbadaa ama muquurtaa fi raxmati naxariisti oo dee inay cibaadu ku dhex jira waa nin naxariis dhex socda ayuu noqonayaa ma dhex galay xataa idaa qacada marka uu fadhiisto intuu soo gaadhay maqsadkii iyo ciddii uu soo socday uu agtiisa fadhiisto marka uu fadhiisto istaqara fiiha naxariistii markii hore layidhi wuu dhex muquurtay uun oo uu dhex galay uun ayuu ku dhex sugnaanayaaba oo intaasna dee cibaadadii weeyuu ku jira fadligiibaa u socda naxariistaas oo ah ajrigii iyo sawaabkii lagu mudanayay ciyaadadan lagu mudanayey ayuu ku dhex sugnaanayaa taas buu yidhi oo xadiidkan buu iyagii u faa'iideeyey ninkii lasoo booqanayey dadkaa hore salafkiina oo xirsigoodii cala tacalumi wa tacliim waxbarasho iyo waxbarid ay ku dadaalayeen xataa xaalooyinkan dee bal ruuxii isagoon intaa xanuunkaaba qabin baa kolkol inaanay waxyaalaha ama dee jaanibka inagu inaanu ihtimaamid iyadoo la kulmay oo si kale laguba kulmaye iyadoo ay arrintu tahay ciyaado mariidoo ruuxina xanuunsanayay kii xanuunsanayay ku yidhaaheen xadiidnaa isagiina xadiidkan buu sheegayoo bal markaa tarjamadii jaanibkii ahaa baabulxadiidi lilmariidi ayay munaasabadu taaba tahay waa taxdiidkiisii ama iyaga taxdiidkoodii xadiid tirmidi ay wariyeen ibnu maaja iyo ayaa waxaa kuba yimi waa jaanib taxdiis bay noqonaysaa waa wixii la odhanayay bal bukhaari kitaabka saxiixa oo kale cunwaan uu dhigtay wixii dee mariidku uu odhanaya iyo wixii laguba odhanayo ayaa wuxuu ku soo arooriyey xadiidkii ahayd rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saxaabiguu u yimi ee markuu gacantii saaray kulaylkii badnaa ee rasuulkii ilaahay xumadii dee haysay dee bal kulaylkeediiyo dareemay ee yidhi dee waxa weeyaan aad baad waxa weeyaan dee u xumadaysan tahay oo kale rasuulka ilaahayna dee uu jawaabtii umuurahaasaabuu kuba soo aroriyey oo xadiid inoo horreeyey oo labadii dhinacba kalaam iyo jawaab baa kuba sugan bal xadiidka tirmidiya ibnu waaja ay wariyeen een sheegayaana waxaabuu ahaa idaa dakhaltum cala almariidi fanafisuu lahu اlajal faina dalika laa yaruddu shayan wahuwa yudayibu nafsa almariidi waay haddii aada in ruux xanuunsanayo u soo gashaan oo u timaadaan ajashi u waasic u fuday dee u dheereeyo u waasiciya macnaa waxay kaba dhigan tahay isagoo la yidhaha saa rasuulka ilaahay baa odhan jiray laa ba'sa dahurun in shaa allah iyo waa badmala waad iska ladnaan waad bogsan waa dhimaa waxyaalo saasoo ruuxii dee si waxaanu halka imika aan loo soo dhigan dhimasho ee loo yar ajashiisi iyo waxyaalaha leeyamaya tani dhibaata ma jirto waad iska ladnaan doontaa waad ka kici doontaa waxyaalaha kubadhaha fa inna dalika laa yaruddu shayan arrinka caynkaasa oo tanfiiska ajalku horta qadihii ilaahay ma celinayo haddii loo qadaray xanuunkan inuu ku dhinto waa dhimanaya uun hadalkiinu jaanibka jaanibkaa wax kaba tarayo laakiin maxaa jirta wahuwa yudayibu nafsa almariid ruuxii baa yar ku furfuranaya naftiisii baa ku fiicnaanaysa oo dee geeri waa la wada nacayaa oo kale marka tan la yidhaaho bal taasi waxaa la arkaa dabiicadiisii waxyaalaha inay markay dee naftiisii ay furfurantay dee ama waxa weeyaan ay ku fiicnaato hadalkaas oo kale inay yar quwo iyo uu baltaa dareemayo shucuur quwo uu dareemo ay waxba u tarto ayaa lagaba yaabaayo macnaa isagiina naftiisii baa ku fiicnaanaysa oo arrintan rajay gelinaysa gees kalena dee qadarkii ilaahay waa halkii inuu waxba kama tarayo oo waxyaalihii laba odhanayay ayay kaba mid tahay ruuxii mariidka ahaa ee xadiidkiisii ama laguba odhanaya markaa qaala man caada xataa idaa qacda istaqara fiiha baabu man sallaa cinda almariidi wuxuu u baabaysan yahay ruuxii xanuunsanaya agtiisa ciddii kuba tukato dabcanaa ruux baa lasoo booqday waqti salaadeed baaba galay eeg waqti salaadeed baa galay dee haddii aanu imika dad safaraabay ahaayeen oo xataa jamaacadii aan saarnayn base inoo soo socoto ama ninka ku aag tukanaya bal maalan oo dee agtiisii haddii laguba tukado wixii kuba yimi kolley xadiidkan maayo axaadiid kalena waaba inooguba timi bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna cabdاللahi بn mحamedi qaala xadaثna سufyaan عan cmri can caضاءi qaala bal sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyaynata san horeba usoo maray marka cabdالlahi بn mحamed idlaaqaya aljucfi sufyaanna hadduu camr idlaaqo eg sufyaan ibnu cuyayna camr hadduu idlaaqo waa camr ibnu dinaarun weeye oo hadduu sufyaan ibnu cuyayna camrin idlaaqo onu wax kala raacin waa camr ibnu dinaar imaamkaas weeye camr bnu dinaarna dee ninkan uu in badan laasimeeyey waa cadaa bnu abi rabax buu noqonaya isna idlaaqiisa isagaan ku xambaaraynaa bal markaa waxaan leenahay sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyayna camringana waa camr bnu dinaar cadaana waa cadaa bnu abi rabax intaas weeye qaala wuxuu yihi cadaa bnu abi rabax caadanii cumaru bnu safwaana ayaa isoo booqday masqooyinkeena san baa taalla waxaana marka la eego fadlullaahi samad samad ama jiilaani nuskhadiisaas waxaa kuba sugnayd caada bnu cumara ibna safwaana taas baa kuba sugnayd oo na ujeeddadu halkan ay tahay caadanii cumaru bnu safwaana ayaa nuskhadan fadlullaahi samad dhacday caada bnu cumara marka ina cumar baa wuxuu soo booqday maaha markaa cumarku inuu ina safwaan yahaye ibna safwaana nin ina safwaan uu soo booqday taas oo ina cumar ayaa wuxuu soo booqday caada bnu cumara ibna safwana ina safwaan buu soo booqday kollayna ayna markaa sharaxan koobaneen hayana waa ta ku suganee laakiin waa albanina hadalkiisii markuu soo naqlinayay mukhtasarkiisa ama saxiixu اladab uu sooba naqlinayay nuskhadana uu tilmaamay hadalka uu yidhaaha weeyaanoo waxay leeyihiin waxaa markaa muuqata taasi inay sawaab tahay waxay ku tacliilinayaanna ruwaadda kitaabkeenna bal ruwaadda guud ahaan kuma garanayno nin cumar ibnu safwaan la yidhaaho nin cumar ibnu safwaan la yidhaaho ma jiro oo lagu garanayo kitaabkana ruwaaddiisa asal ahaan ka mid mahayo rijaasha kuba sugan saa daraaddeed saa nuskhada fadlullaahi samad dhacday ama jilaani ninkaas talaba dee nisbadiisu ay tahay kitaabkaale nuskhadiisa dhacday ayay leeyihiin taas baaba sawaabo markaa macnuu muxuu noqonayaa caada maha caadani kollay dushuun baan taa ku ishaaraynaa caada uu soo booqday ibnu cumara cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu soo booqday ibna safwana nin ina safwana ina safwana marka waxaana uu sheegaa dee saaxibu fadlillaahi samad ina safwaankanna dee kii magaciisi laynooma sheegine insa muuqata uu yahay ama ashbaha cabdullaahi ibnu safwaan ibnu umaya waa cabdullaahi ibnu safwaan ibnu umayata ibnu khalaf waa nin taabiciyo saxaabigaa safwaan ibnu umayana dhalay ayaa inuu yahay baa muuqato dee reer maka ahaa taas weeye hadaba bal marka haddaan taa ku socdo waxay noqonaysaa cabdullaahi ibnu cumar baa yimi wuxuu yimi oo uu yimi isagoo soo booqanaya cabdullaahi ibnu safwaan ama nin ina safwaana ee ciyaadadii guud ahaan ee la ysugu lahaa xaqa ayuu gudanayay faxadarat isalaatu waqtigii salaada ayaa gaadhay oo waqti salaadeed baa iyadoo halkii la joogo gaadhay cadaa ibnu abi rabaxna waa kan inoo warinaya fasallaa bihim dadkii wuxuu tukiyey ibnu cumar ragcatayni dadkii meesha joogay ibnu cumar baa tukiyey haddee masjidna way kaba dheeraayeen ama waaba dadkan safarka aho jamaaco dee iyaga saaran salaaddii baabay gaabinayaan aanay jirin haddaba fasallaa bihim ibnu cumar ragcatayni laba ragcadood salaaduna kuwii afartaa bay ahaayeen mid kaba mida wa qaala waxaanuu yidhi innaa safrun macanaa innaa qowmun safrun dad safaraan nahay safarna waa si almusaafiruun lafdigaa jamaaca ee almusaafiruun bay la mid tahay waa lafdi jamaaca sadee taajirin baa tajrin iyo loogu jamciyaa tanna safrun oo kale waa dad safaraan nahay oo annagu sidaasaan laba ragcadood tukanaa markaa ninkii negi weeye isaguu kacaya oo uu ku daba tadegay hadduu inay ruux muqiimi way u suurto gelaysaa inuu ruux musaafira ku xidho salaadii laakiin markuu labadiisii ragcadood dhammaysto uu iska kacayaayo isagu uu taam yeelaya rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaaba laynooga soo naqliyey waqtiyadii fadxu maka ayaabay ahayde inuu yidhi maka markii uu joogay dee reer maka inay safar maahee dee idinku kacoo salaadiinna dhammaysa annagu safar baa nahay markuu laba ragacdood un tukaday markaa waa ku daba tukanaya markaa imaamku dhammaysto labadiisii ragcadoodna isagu intii ka dhinayd buu la imanayaa taas weeye masale kalea jirta oo ah ruuxii dee musaafirka ahaa ruux muqiima oo salaadii dhammaynaya ma ku xidhanaya u ku xidhan karaa iyadana laakiin arrin baa jirta dhici karta dadka qaarkood inaanaan baraarugsanayn salaadiisan imaamkii ma khilaafayo oo imaamkii kol hadduu salaaddii taam yeelayo ninkan musaafirkiina uu ku xidhay salaaddii uu taam yeelaya dariiq kaloo u furani ma jirto oo isagii uma furna inuu markuu laba ragcadood dee uu imaamkii la tukaday uu iska fadhiisto oo halkaa kaga baxuu yidhaha dee anigu salaadayda waan gaabinayo labadii ragcadood saasay igu salaaddii way ii dhantay may kol hadduu iyada uu ruux taam yeelaya ku xidho uun salaadiisii wax kaba mida isagu uu taam yeelaya waana sida ibnu cabbaas uu inoo soo naqliyey sunnii rasuulkii ilaahay inuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ruux hadduu ruux muqiima uu ku xidhanayo taam yeelaya inuu taam yeelo isagoo dee markii kale salaaddii kale taas la midkahaydba keligeed iyo gooni uba tukanaya ama dee iska taam yeelanaya haddaba muxuu yihi fasalla bihim ibnu cumar ragcatin wa qaala wuxuu uhi innaa safrun annagu safar baanahay qoom safaraan nahay saasaan laba u tukanayna baabu ciyaadati lmushriki kii gaalkaa ama mushrigii booqashadii lasoo booqanaya ayuu baabkiisii yahay oo ruuxii mushriga ahaa ee waa haddii maslaxo meesha ku sugani ay jirto sida halkan inoogu soo socoto diintii looguba yeedhayo taa la rajaynayo ama haddii aani taasi jirin sida dee ruuxan qaraabonimo iyo ama jiraannimo iyo waxyaalo ka dhexaysay meeshii ay jirto taasba weeye haddii kale kolley mukhaaladoodii iyo dee khildadoodii waa taa laynoo diideen xadaثna سlayman بn xrb qala xadaثna xmad bn زayd can haabit can anas ana gulaama inan min alyahuudi yahuud kaba mid ahaa kale laftiga gulaamkuna ilaa qaangaadhka ayaa gulaam lagu idlaaqaa halkanna sariixkuma kolkol dee isagoo kaba weynintaasna gulaam waa la yidhaahaa oo imanka sariix kuma ahaynu duna albuluuq un uu ahaa iyada taas sariix kuma aha dee waa ixtimaal weyn laakiin inan yar oo yahuud kaba mida kaana ahaa yakhdumu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay mid u adeego u khidmeeya famarida wuu xanuunsaday faataahu nabiyu sala allahu calayh wasalam calaaqadan baa jirtaiyo dee bal arrinkan weynee dacwada ah rasuulka ilaahay baa u yimi yacuudu xaal uu booqanayo faqacada wuxuu fadhiistay cinda raasi halkaa madaxiisa agtiisii buu fadhiistay faqaala wuxuu yidhi aslim isagoo inankii la hadlaya islaam oo wuxuu u bandhigay inuu islaamo aabbihiina waa joogaa inanka yaroo yahuudi halkiibuu fadhiyaa waayo gurigoodiibuu ugu yimi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa nadara inankii yaraabaa wuxuu eegay ilaa abiihi xaggii aabbihii buu dayey si wax la tashanayo oo kale wa huwa cinda raasi isaguna madaxiisa agtiisunbaabu kuba sugnaayo xaggiisuu dayey fa qaala lahu dee waa ruux khayr lala doonay buu ahaaye aabbihii baa ku yidhi isagiiba hadda ma islaamin adic abalqaasimi adic abalqaasim oo waxa uu ku bandhigaya abulqaasim yaa inaad islaamto ku yeel weeyo adic adeec abalqaasimi sala allahu calayhi wasalam fa aslama inankii yaraa ama inankii uu islaamay فkرج النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baa baxay والxal huwa yquل uu leeyahay الحamdu لله الذي أنqdh min الناr معنaa rasuulka ilaahay wuxuu ku farxay iسlاamkaa uu iسlaamay waayo dee naar buu kaba badbaaday kolleyna dee waa ta aan leenahay lafdigana sarيix kuma aha in dee waxa weeyaan inuu duna الbluq ahaa oo bal xagga marka la eego ilmo yari kol hadduu garasho iyo wax leeyahay islaamkiisi isagoon tabac labadiisii aabba aanu ahayn hadduu islaamu islaamnimo doorto maxay xukumku noqon oo bal haddii aan taan idhaahno dee waa islaamaya islaamkiisuna waa ansaxayaa tabac la-aanba waa ansaxayaa kol hadday garashona markaa leeyahay taasoo kaleu daacadaa laba yimaado san daacaadkiisan kale salaadiiyo waxyaalahaas uba ansaxayaan xaggan dee ah ilmuhu inta aanu qaan gaadhin haddii uu dhinto sidaa kuba dhinto ee xukumkiisu waxa weeye kollay khilaaf dheer culimada haba jirtee haddana say dee nusuusi inoo keenayso in kol haddii aanu waqti uu dee gaalnimo intuu doortay gaalnimona ku dhaqmay oo dee tan aan tabaca ahayn weli la gaadhin waqtigaa dee dembigiisa la qoriye la gaadhin xaalkiisu inuu badbaadayaabuu noqon halkana rasuulka ilaahay islaamkanuu islaamay inuu naar kaga badbaaday baabuu sheegay oo haddii kale oonu markaa islaam inuu sidaa kuba dhinta naar geli lahaa laakiin naar uu kaba badbaaday bal masalada kolley kalaamkeedu waa dheer yahay bal waxaan leenahay lafdigan laakiin buluuq mee gulaam walow ilmuhu markuu dhasho ilaa uu ka qaangaadhayo loo isticmaalo isagoo intaa ka weynna gulaam waa la yidhaha nusuusna taasi iyo luqada carabeedba ay kusoo noqnoqoto bal waa tan leeyahay lafdigu sariix kuma aha ilmu inuu duuna albuluuq ahaa sariixna markaas deeta kol haddaanu taa ku ahayn imanka halkan dee ma kama ratibayno ilmihii yaraa gaalka ahaa hadduu gaalnimadaa dee uu tabacan iyo looguba xukumay uu kuba dhinto isagoo qaan gaadhin waqti dembigiisa la qore la gaadhin ahlunaar noqonayo iyadoon halkan xadiidka kaba qaadna waayo umuurahaas lafdiga hore aan sariix noo ahaynba weeye ama taas dee waxyaalihii kale iyo meelihii kale ama nusuustii loo xujaysanaya noqon kolley nusuustuna walow khilaafku dheer yahay sida dee bal matalan awlaadda mushrikiinta ee yari ku dhimatay qabla albuluuq dhimatay iyaguna inay nabadgelayaan baa nusuustay noo raajaxaen fakharaja الnabiyu salى اllahu alay slam wayaquul alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar bal markaa xaggii ruuxii gaalka ahaa ee lasoo booqanayeyna markan gaalnimaa loo xukumaye waa inoogu sugantay xadiidka bal markaa waxaan leenahay markay maslaxa ku sugan tahay ay maslaxa meeshii jirto waa sax maslaxadan weyn baana maanta kaba ratibantay haddii dee bal qaraabanimo kaliya jiraan kaliya wax yar bal xaq wata aynu soo marnay kii jaarka ahaa ee dimiga ahaa in loo ixsaan falayo wax loo hadiyeynayo bal taas oo kale bal umuurahaasi hadday jiraan ogaan laakiin markaanay umuurahaas iyo maslaxo jira oo la rajaynaya aanay jirin dee waxba markaasin oon la damc ahayn wax la rajaynaya ama maslaxo kaloo meesha jirta aanu jirin iyada waxba lama soo booqanayo ow maa yaquulu lilmariidi wuxuu ku odhanayay bal ruuxa xanuunsanaya ruuxu markuu xanuunsanaya wixii bal uu kuba odhanayay hadduu weydiinayo xanuunkiisiiya bal waa lafaadihii dee kolley wax xajri ma jiro wax la yidhaaho intanun baa la odhan karaa wax kale lama odhan karo ee bal waa lafaadaha laakiin dee marka wax la weydiinayo la odhanayo wax kaba mida ayuu baabkeedii yahay taas baa inooguba imana xdثna إسmاعيل بن أbي weyس qال xadثnي mالك عن هiشhام بن cروة عن أbيه عن cاaشhaةa أنha qاaلت cاaشha waxay tidhi لma qadima markii uu yimi rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم المdينaةa mdينة ayaa wucika waxa xanuunsaday oo xumadii ay asiibtay abu bakri wa bilaalu dee dadkii tegeyba kolley xumadaas iyo xanuunkaasi uu helay dee sababtuna waxay ahayd madiine kolley mala hawadeediiyo baan waqtigaa aantaa ahaynoo ruuxii aan dee iyada ka mid ahaynee yimaada uu bukoon jiray uu ku xanuunsan jiray markaasaa abuubakarna waa xanuunsaday bilaalna uu xanuunsaday qaalat caaisha waxay tidhi fadakhaltu waxaan u soo galay calayhima waana intii dee kolley malaa rasuulka ilaahay la aqalgalay iyada waayo bilihii hore lamu aqalgelin waa mar dambe marka waan u soo galay oo qultu waxaan idhi labadoodii intan u imi yaa abataah kayfa tajiduk waa maa yaquulu limariidi kayfa seebaa tajiduka ishelaysaa macnaha kayfa tajidu nafsaka weeye naftaadii maxaad helaysaa looga jeeda un ixsaaskii iyo dareenkii oo waxaad imaka dareemaysaa muxuu yahay oo kayfa tajiduka waa kayfa tajidu nafsaka naftaadii maxaad helaysaa macnaa maxaad dareemaysaa iska waran weeye xaalkaagu siduu yahay taas taasay ku tidhi wayaa bilaalow dee malaa isku meella waa jiifeena bilaalow kayfa tajiduka seebaad is helaysaa macnaa naftaadii seebaad helaysaa naftaadu siday tahay bal iska waran maxaad dareemaysaa qaalat waxay tidhi caaisha wa kaana abu bakrin abu bakar wuxuu ahaa idaa akhadathu lxuma markaa xumaddu ay qabato yaquulu mid yidhaaho oo markaa dee kolla way ka jabaysay xumaddu markaa ay qabato wuxuu odhanayay kullu mri'in musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi taasuu odhanaya isagu oo kullu mri'in shaksi kasta musabbaxun mid lagu waabariisanayo weeye fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa oo ku sugan macnaa ruux kastaba dee waa dhiman wuxuu naftiisii bal matalan kuba sabirsiinayey tani waa xumaduna waxa ka weynee imanaya dhibashada imanaysa oo waa lagu waabariisanayaadu macnaa dee geeridiibaaba isagoo ehelkiisii ku sugan waqti subaxa u iman ama waqti kale u imanoo mowdkaa shaamilka ayuu naftiisii ku sabirsiinayo kullu mri'in shaksi kastaba ee musabbaxun mid lagu waabariisanayo weeye fii ahlihi isagoo dee geeri iyo taas ehelkiisa waa macno weeye lagu fasiray amase kullu mri'in shaksi kasta musabaxun mid la bariidinayo weeyo la odhanayo sabaxaka allahu bilkhayr iyo sabaaxu lkhayr iyo fii ahlihi ehelkiisa isagoo ku sugan laakiin taasi haba jirtee maxaa ka dambayn waxaaba dhici karta waqtigaa lalahaa la bariidinayo sabaxaka allahu bilkhayr lagu lahaa in maalintii intaanay dhammaanba geeridu u timaado oo macnaa walmowtu geerida ayaa adnaa dee ruuxa ama aan leenahay waa lagu waabarisanyaya geeri baa ku waabarisan weeye ama aan leenahay waa la bariidinayaayo waa la salaamayaayo sabaaxulkhayr baa lagu odhanayaa isagoo ehelkiisa ku sugan iyadoo taas ayaa maxaa jira walmowtu geerida adnaa u dhow oo min shiraaki naclihi kabtiisa suunkeeda shiraak waa aduga suyuurtan iyo soomankan kabtu ay leedahay khaasatan qadamka intiisan sare suunkaa qabta kaas baa shiraak lagu magacaabaa haddaba ujeeddadu shiraaga kabtiisa dhowida uu u dhow yahay isagayna lugtiisii baaba ku jira ama waa wixii uu gashanaya dhowida uu u dhow yahay waxaa ka sii dhow geerida ugaba sii dhow dee kole dee ajashu timaado iyo geeridu ay timaado shayka ugu dhow ee isaga jidhkiisaba ku soo dhow ama laba xidhiidhsan waxa uga sii dhow geerida taasuu isagu odhanaya wa kaana bilaalun bilaal wuxuu ayda aqlaca canhu macnaa aqlaca canhu alxuma weeye markay xumaddu ka joogsato ay ka jabto abubakar waa markay xumaddu qabato taa odhanayay isaguna markan xumadda dee iyadii xanuunkii iyo taas buu la daala dhacayaabe laakiin markay ka yar go-do ayuu yarfacu kor yeelaya caqiiratahu sawdkiisa caqiiratahu waa dee dhawaaqiisa iyo sawdkiisa ayuu sarow qaadayo weeye caqiiratahu bimacnaa sawtahu weeyaan walow dee ay yidhaahaan waa alfaado dee loo isticmaal wixii lafdigan iyo macnihiisu keenaya wax ka duwan ay u isticmaaleen laakiin caqiira lafdiga haddaan eegno ficiil bimacnaa mafcuul aan kaba dhigno caqiir waa wixii la boqon gooyey ama la gooyey oo kale oo barhkood baa yidhi lafdigan asalkiisii hore wuxuu ahaa dee ruux lugtiisii la gooyey oo dee xanuunkii badnaayaya intuu lugtiisii la gooyo sarow qaado cala alukhra ayuu aada u qaylinayey markaasay ka cabireen rafaca caqiiratahu wuxuu kor yeelay tiisii la gooyey buu sarow qaaday markii dambena ruux kastoo dee isagoo damaqsanaya xanuunsanaya dhawaaqiisa sarow qaada ayaa loo isticmaalay walow aanay taasiba jirin oo macnihii markii hore u ahaa dee waa macno ka duwanoo macnaha saa daraaddeed imaka halkan waa dhawaaqiisi aad buu u dhawaaqaya oo muxuu ku dhawaaqaya tan fa yaquulu wuxuu odhanayay alaa layta shicrii hal abiitanna laylatan biwaadin waxawlii idkhirun wajaliilu wahal aridan yowman miyaha mijannatin wahal yabduwan lii shaamatun watafiilu macnaa isagu bilaal markaa xanuunku ku yimaado ayuu muxuu xusuusanayey dee waa dadkaa qurabada oyna markaa weli hagaag looma degin dhulkoodii baa ku dhow ay kaba yimaadeen hawadiisa iyo biyihiisa iyo dhulkiisaba ay yaqaaneen buurihiisa iyo bannaankiisa hawadii maka oon dee xanuunkan aanay lahayn markaa hore ay dee tan ay madiine ugu yimaadeen biyaheedii waa ceelasheedii biyo bal buuraheedii xaaladeedii iyo badankoodi waa sida dahadii goor ruux qariibu waa xusuustaaye oo beledkiisii buu xusuustaaye bal taasuu xusuusanayey markaasaa deeta muxuu odhanayay alaa hooyaay layta shicri lamaan ogaado oo talow hal abiitanna inaan baryi laylatan habeen biwaadin waadigu waa waadigii maka macnaa wuxuu leeyahay imaka waa kaa waan kaba dheernay talow maalinun ma noqon doonaayo muu hoyan doonaa waadigii maka wa xawlii walxaal xawlii aniga dhinacyadayda idkhirun wajaliil idkhir waa nooc adigoo cawska un kaba mida jaliilna isna waa nabaad daciifo waxyaalaha dee malaa daaqaa baxa un kaba mida oo meelaha ka bixi jiray oo malaa iyaga halkoodana kuba badnaa idkhirka kolkol saqafyada aqalada iyo xabaalaha meelahan lebinka dee iyo way ku gufayn jireen be bal haddaba talow ayuu leeyahay ma waxa weeyaan ma dhici doontaa inaan habeen u hoydo oo macnaa talo maan ka war helo lamaan ogaaduu leeyahy inaan dee maka aan joogo oo nabaadkeedii iyo daaqeediina ii muuqda idkhirkiiyo jaliilkii wahal aridan macnaa ma ku aroori oo macnaa lamaan ogaada inaan ku aroorayo talow may dhici weeyaan maalin inaan ku arooro yowman maalin miyaha mijannatin mijanna waa meel xataa suuqyadoodii dee macruufkahayd kaba mida dulmajaas iyo cukaad iyo mijanna bishaa dulqacdaya ay isugu iman jireen oo maka waxoogaa uba jirtay waa biyaheedii fiicnaayee lahaydba wahal yubdun lii may muuqan talow may mu maalinun may ii muuqan shaamatun wa tafiilu shaamo iyo tafiil intooda badan iyo jumhuur culamaa laba buurood bay kaba dhigaan oo buuraha kaba mida walow imaamka khadaabi laba ilood uu kaba dhigo waa siuu yidhaahana markii hore taas baan u haysay laakiin waxaa ii caddaatay inay yihiin laakiin jumhuurtu laba buurood bay kaba dhigaane bal shaamo iyo dafiil macnuhuna waa maxay uun hawadii maka iyo biyaheedii daaqeedii buuraheedii buu xusuustay tii buu leeyahay talow maalin uun ma dhici doonta oo ma dee waxa weeye inaan halkaa kuba noqono in bilaadda iyadii kuba laabano weliba saxiixa waxaa kuba sugnayd intaa kumuudaynayne inuu dee cutbo iyo shaybo iyo nimankii kale sanaadiidii quraysheed uu lacnadayuu idhaaho ilaahu lacnad sida ay dhulkayagii intay nooga soo saareen dhulkan cudurka iyo xanuun kale ay noogu soo saareen oo dee kama akhrajuuna min ardina ilaa ardi lwaba dhulkan dee xanuunkan caamkaa leh ay noo soo bixeen iyaga naga soo saaree kamanaa nimaadee buu leeyahy dhulka iyagii caynkaas ahayo bal adigu waa xusuusta dee kolley ruux hariibi uu xusuusto oo dee xanuunkaas iyo dee kolley malaa umuurahaasi waa iskaba jirtaa dee ninkasana waddankiisa waa jeceliyay bal halkii uu kusoo koray iyo halkiiu yaridiisii joogi jiray iyo halkii dadkii ama dee waxa weeyaan dadkiisu joogi jireenna waxaa la arkaa inaanay taasi kaba goyn waa kuway sababa naqliyaan xubulwadani min aliimaan walow lafdiga xadiid ay kaba dhigaan laakiin xadiidahaan maaha xubulwadani min aliimaan lakiin dee macaani kale oo waxyaalo kaleoo baltaa tilmaamaysa oy kaba mid ahayd rasuulka ilaahay markii hijiradii u baxayay inuu yidhiba maka markuu kaba baxay uun inuu yidhiba de waxa weeye adigaa bilaada ilaahay tan ugu jecelahayba ahay haddii aan qoomkaygu iyo kaa saarina kaamaan bixinba kaamaan tegeen iyo dee waxyaalo kale oo taasa bal waa ishtiyaaqii baa adigu tan bay ahayd dhibtana ay keentay ee soo muujisay isaga xanuunkiisan markaasaa qaalat caaishatu radia allahu canha waxay tidhi fajiئtu waan imi rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam baan u imi faأkhbartuhu wixii aan maqlay abubakar iyo bilaal aan kaba maqlay baan u sheego on ugu warramay faqaala wuxuu ihi allahuma xabib ilayna almadinata kaxubina makata washad waصaxixa wbaarik lana fii saaciha wamuddiha wanqul xumaaha faاjcalha biljuxfati allahuma ilaahayow xabib jeclaysi ilaynayne waa kan waa xusuus iyo waa meeshii timi ay xusuusteen bilaadoodii ay kaba yimaadeen ilaahu noo jeclaysna jeclaysiye madiinana jeclaysiye ka xubina makata dee markii dambe way jeclaadeen oo meel kale ku doorsanyaen mabay jirin bal loomana ogolayn inay laabmaan oy halkaasun iskaba tagaan hadday nusug iyo ay u tagaanna saddex habeen wax ka badan inay uhoydaan loomama ogolayne ka xubbinaa jacaylka iyagii makata maka aan jeclaan aan jeclayn weeye aw ashadda amase mid kaba sii badan ilaahu kaana jeclaysi wasaxiixa dee waa kan xanuunkan iyo waxyaalahanba iyaga xaniinkan ay waddankoodii u hiiloobeen ka soo saartay ama khaasatan bilaal oo kale haddaba noo fayoobeeyo noo caafimaad iyo hawadeeda iyo biyaheeda iyo dee wax caafimaad kaba dhigo xanuunkan ay leedahay ilaah nooga dee fayoobe oo nooga dee xanuunka naga kaxe oo nooga suuli wabaarik lana noo barakee fii saaciha wamuddiha saaceedna waan garanaa mudkuna waa mikaal isna macruufuna rubcu saaca oo waa wixii dee lagu miisayay ilaahu noo barakee oo barako badan noo yeelo taa maka ad yeeshiya mid kaba badanba waa dee nebi ibraahim ducadiisii tana waa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ducadiisii wanqul ilaahow naqli xumahaa xumadan madiina ay leedahay ilaahow ka saar madiinaba kaba naqliyo fajcalha biljuxfati juxfana markaa qoom gaalaa jirayoo dee qoomkii gaaladaa dee xanuun iyo balaayo iyo waxyaalo si ay dadka muslimiinta dhibkoodiiyo wax ugaba shuqloomaan ama iyagii intay u daciifaan xaqiiba ay u aqbalaan laguba habaaro shay jaa-isa weeye muslimiintiina caafimaad iyo waxyaalo looguba duceeyo ee ilaahu yeel juxfo meeshaa la yidhaah mahyaca waqtigaa la odhan jiray mar dambo malaa daadqaaday bay juxfo meeshii lagu magacaabay waana miiqaadka reer shaam iyo reer masar iyo dadka jiidaa kale kaba imanayay miiqaadkooda ay xajka kaba cumraysanayeen buu ama ka xidhanayeen buu ahaa fajcalhaa yeel xumadan dee tii baanay dhacdayoo ilaahayna madiino caafimaad iyo waa u caafiyey oo xanuunkii uu ka kaxeeyey halkii juxfana waxaa la yidhaha iska daa dee ruux degan bee ruux maalin u soo hoyday ama biyaheedii cabay waa ku ku xanuunsanayeybo ciddii soo gashayba xanuunkaasi waa helayeyba taas bay noqotay juxfana wanqol xumaha fajcalha biljuxfa maxalushaahidkuna kolley waa inoogu sugan yahay xadiidkan dee kolley wamaa yaquulu lilmariidi way xadaثna mclى qal xadaثna cabdالcaزيiز ibn الmkhtaari qal xadaثna khaalid وkhaalid الxadا xadiidka labada nina hore mooye inta dambe waa maal dee casharadeenni de walowaynu ayaamo ayaynu casharkii kaba fadhfadhinaye laakiin casharku inagama dheero waa axaadiid yaroo kooban baaba inagaba xigta ama xadiidkii shan boqol iyo afar iyo toban waa xadiidkii raqabkaas weeye makana waa shan boqol iyo lix iyo labaatan aniga dee tarqiimkayga waa xadiidka markaa khaalidku waa khaalid ulxadaa halkaa inooguba magacownaa inta ka dambaysana sanadkaa hore uu inooguba sugnaa labadanee hore dee iyaguna hiqaadii kaba mida mucala bnu asad iyo cabdulcaziiz unbaa halkii hore ee intii sanadka bilowgiisii isbedelay waana wuxuu u bedelay de xadiidkii waa soo celinaya kolley lafdiya uu bedelay markaa ka duwanna kii hore waa jiraan sanadkiina wax buu markaa sanad kaloo cusub buu inta hore keenayba weeye si aanu isagoo lafdigii iyo sanadkii hore uun ah aanu usoo celinoo qaaliban saxiixiisa oo mukararaadka ku badan yahayna waa suu yeelo xadiidka way yar tahay axaadiidta dee boqolaalka ama bal dee kumayaal aan odhan karno kolkol way gaadhayba waayo iyada ka badan axaadiistii kale asalka ahayd takraarkiisu iyada marka la eego takraarku uu badan yahay haddana xadiid inuu soo celiyo lafdigii iyo matigii hore inuu ku soo celiya waa la arkay oo kitaabka meelo way kuba sugan yahin lakiin wax yaroo kooban weeye ama lafdigii waa dee kolley waxa waa ka bedelan ama sanadkii xataa hadduu waayo dariiqu ceriiriyo ama sanadka uu iska gooyaa dee mucallaq buu kaba dhigaa haddaba can cikrimata can ibni cabaasin an nabiya salى اllahu عalيه wasalam dakala calى acraabiyi nin reer miyuu usoo galay yacuudu xaalu booqanayo isagoo soo booqanaya qaala wuxuu uhi wakaana الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa dakala calىa mariidin markuu usoo galo ruux xanuunsanaya yacuuduhu xaaluu booqanayo dee isagoo booqanaya uu usoo galo qaala wuxuu odhan jiray laa ba'sa طahuurun in sha allah waa kelimo waa wixii mariidka lagu odhanayay oo taa horena inama yaqulu lmariidi waa tii caaisho qowlkeeda kayfa tajiduka ya abati kayfa tajiduka ya bilaalo waa hadal lagu odhanayo oo marka wax la weydiinayo tanna waa arrin kaba sii sarraysa taas oo ah rasuulku inuu odhan jiray laa ba'sa dahuurun in shaa allah ba'si meeshii ma jiro dhibi ma jirto manfaco kaley leedahay an kastaba aad xanuunsatid oo dahuurun huwa xanuunkani dahuuru mid wax dahiiraya weeye in shaa allahu rabbi hadduu iraadeeyo waa duco ilaahay kaaga dhiga dahuur weeye ilaahay dahuur ha kaagaba dhigo taas bay oo macnaa waxa weeyaan dee in arrinku in taas laba manfaco ayaa ku wada sugan hadduu ruuxu caafimaado midi waa kan ilaahay dee caafimaad siiyey oo taasi waa shay imaka usoo kordhay oo manfaca arrinta kalena waa dahuur inuu yahay kafaaro inuu noqoniyo dembigiisii haddii xataa aanay dhicinbo ruuxu kuba dhintana ee dahuurnimadii baa jiraysa kolley xaggaas baa faa'iido iyo ribxi ama waxtar ama manfacow dee kagaba sugnaanaya xanuunkii marka rasuulka ilahi baa hi baasi ma jiro wax dhibi ma jirto dahuurun huwa dahuur in shaa allah qaala wuxuu yihi markaa ninkii acraabiga waatayn hore usoomanay daka dahuurun makan ama waxa weeya de ninkii acraabiga macnaa dahuur ba makan baa dahuura ayuu leeyahy waa fogeysanayaaba kala dahuur maahee bal hiya macnaa waa dee maradkani xumaa xumad weeye waa waxaan ahaya xumadani tafuuru karaysa aw tahuuru waa shaku min araawi waana isla macno oo calaa shaykhin oday korkiina ku sugan kabiirin weyn taasoo tuziiru kaymaa tuziirahu waa lafdigaynu soo aragnay awal hore waa tii lafdigana waan sii sheegaybe ziyaarinaysa macnaa tazuuru tuziiru haddaan idhaahno azaarahu macnaa waa xamalahu calaa ziyaaratin biduuni ikhtiyaari way isagoon isagu doonahayn ayuu ka dhigay wixii mid ziyaaranayo wuxuu ku xambaariyay inuu wax ziyaarto haddaba isagoon doonahayn baa waxay ka dhigaysaa mid ziyaarta xabaalihii oo xabaalihii bay geenaysaa wey tuziiruhu lqubuura qaala anabiyu sala allahu calay wasalam fanacamidan dee dahuur baan ku idhi haddii aad adigu a taa dooratay oo arrinkii aada saa tidhi idan kole dee xaaladu taatooda adigu saa doonayso ha saa doonaysa ha noqoto ee waanay noqoto waa ti aynu lafdigii hore soo marray famaa asbaxa ilaa mayitan taasaynu ku soo marray ninkii waa dhintay bo dee isagii markuu rasuulka ilaahay tiisina waa celiyey haddaba haddii adigu ay dee anigu saasaan ku idhe adigu a taa leedahay weeye oo bal maalan dee xaalku wuxuu noqon dee si aad doonaysau noqono dee waanu noqdaybe fa nacam idan محل شاهد حديث كما نصام الرواتان الشاقي حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع قال قال محمد بن علي القرشي وأن المجهولة حافظ السوق وعبرو السادسة كومدا كتاب كأنه نكري كبصغا وحانا يقول صغا أنيغا هلكا محمد بن علي القرشي qaala zuhriyu laa yucraf zuhri baa wuxuu yidhi lama garanayo ninkan waa taa xaafidan majhuul kaba soo naqliyey laakiin waa cibaaradan qaala zuhriyu kolley fadlullaahi samad bay dhacday ama waa kitaabkaa sharaxa waasa kuba sugan hadalka uu soo naqliyey qolooyinkan ka dambeeyeen waxaan filaya inay saa ku raaceen nuskadaydan iyo dee malaa nuskada u badantihiin iyo waa saa kuba sugan oo zuhri inuu hadalkaa yidhi laakiin sawaab maaha ee waxa weeyaanun in la yidhaha qaala dahabiyu zuhri shaqo kuma laha hadalkan e waa dahabi kitaabkiisa miisan اlictidaal ee kollay fadlulahi samad ma dhacday wixii ka dambeeyeyna waa taqliidan lahu bay cibaaradani u dhacday u raaceen sakaygan iyo nusqada loo badan yahay ta kala warmahaye ee waxa weeyaan sawaabka in la yidhaha qaala dahabiyu laa yucraf dahabi baa miisaanka waa hadalkiisii ku yidhi lama garanayo waa saa xaafidna kaba cabiray majhuul inuu yahay qaala wuxuu yihi markaa naafic waayo waa ninkan moxamed ibnu cali naafic kaba warinayaan ujeednaa kaana bnu cumara ina cumar wuxuu aha idaa dakala calaa mariidin ruux xanuunsanaya marka uu soo galayo sal uu weydiinayo waa waxyaalihii lagu odhanaya ruux xanuunsanaya tana kaba mid tahay kayfa huwa seebuu yahay iska waran xaalkaagu suu yahay ama seebuu yahay fa idaa qaama min cindi marka u laakiin ka kaco agtiisa ee ziyaaradii ama ciyaadadii uu dhammaysta qaala wuxuu odhanayay khaar allahu laka ilaahay ha kuu dooro ilaahay sidaa dee kolba maslaxadu kuu sugan tahay maslaxadaadu ay tahay alla ha kuu dooro ay acdaaka maa huwa khayru laka wey ha ku siiyo wixii kuu khayr badan walam yazidu calaa calayhi intaa kamuu kordhin jirin intaa kamuu kordhin jirin bal dee cibaaradii rasuulka ilaahayna waa taas ana rag laa ba'sa dahurin insha allah in laba yidhaaho taas oo ruuxii markaa loo yimaado laguba yidhaahe bal intan buu odhantay allaha kuu doora xadiidka sanadkiisana dacfigaasaa kuba sugan aan sheegay waa jahalada ninkan moxamed ibnu cali la yidhaaho macnaa allaha kuu dooro si aad kolba maslaxadaadu ku sugan tahay khayrku uu kugu jiro ilaahay ha kuu yeelo intaasuu odhanaya aw maa yujibu lmaraydo macnaa bal kii isagu xanuunsanayay wixii uu ku jawaabayay haddii bal wax la weydiiyey iyo ama jawaabaha inoo yimi wax kaba mida ayuu baabkiisa yahay xadaثna أحmed بن yacquuba qaala xadaثna isxaaq بn saعيid بn cmr بn saعيidi can abihi qaala kole أحmed بn yacquub almascuudi abu yacquub ama abu cabdillaahi waa nin reer kuufoo hiqo taasica bukhaari un baana wax ka wariya qolooyinka kale kutubtooda kuma sugna isxaaq bn saciid ibn camr bn saciid iyo aabihii saciid ibn camr bn saciid baa horeynu u soo maray isxaaqna waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida aabihii saciid ibn camr bn saciid labaduba waa hiqaad waa laba noo reer bani umaye ahe isaguna waa taabiciintii dhexe horeynu usoo aragno qaala wuxuu ihi markaa saciid ibn camr bn saciid baa odhanaya dakala alxajaaju xajaaj baa soo galay cala bni cumara ina cumar buu usoo galay walxaal ana anigu cindahu agtiisa aan ku sugnahay faqaala wuxuu yidhi kayfa huwa see buu yahay bal kaba warrama ama iska waran xaalkaagu suu yahay qaala ibnu cumar baa wuxuu ihi saalixun dee anaa saalix waan fiicnahay saas buu yihi waanu xanuunsanayaa ibnu cumar qaala wuxuu uhi man asaabaka yaa ku asiibay oo dee birtan ama sinaankan yaa kula helay oo kugu dhuftay qaala wuxuu ihi ibnu cumar asaabanii waxay asiibay oo aniga igu dhuftay waxaan ee u asiibay man amara ciddii amartay bixamli silaax hubka in la qaato fii yowmin maalin laa yaxilu fiihi xamlu an isaga xamligiisa iyo in la qaataa aanay bannaanayn iyo dee beled aan in hub lagu qaato taasi oo aaminba ah waa xarame taas ciddii amartay ayaa aniga waxaan igu samayso i asiibtay bal kolley dee jawaabtiina cumar ee wixii maridku kuba jawaabaya wayna kuba sugantahay laakiin qisadu say tahay waxa weeye ibnu cumar kale dee waa saxaabiga aan garanayno xajaajna waa ninkaa daalimka aan garanayno intii waqtigaa uu isagu dilay cabdullaahi ibnu zubayr dee maalintaa intii kolley sanadii hore markii xisaar ku bilaabmay aad buu bilo dhan buu qaatay markaa dadkii maka ku jiray ee ibnu cumar ibnu zubayr dadkiisii ahaa xataa xajkaa saddexiyo toddobaatankii soomay bixin laakiin dee isagaa xajaaj dusha ka fadhiyey wixii dabad ka yimino way yimaadeeno bal markaa isaga ayaa xajkii adigu markaa adigu markaa dadkii u oogayeybe waxaa jirtay inuu cabdilmalik ibnu marwan uu amray isaga inuu ibnu cumar ka qaato oo wixii xajka ku tacalluqsan isaga ka dhegaysto uu kuba daydo taas baa amar sidaasaa jiray ibnu cumarna waxaan filaya sanada afariyo toddobaatankii unbay ahayd markaa xajkii dee laba joogay midnana way ahaydoo waayo waa maalin ciideed baanay ahaydba ayaa isagoo raaxiladiisii fuushan ayaa xarbo ama afkeed iyo eebo afkeed baa halkaa isagoo fuushan oo kollay lugihiisna ibnu cumar way rognaayeenba oo waqti hore oo khaybar aqal lagaba soo tuuray taasi kuba timi oo dee markaas waa dhabarkuu dhigi jiraybe ayaa birtaas sinaanku ay ka gashay lugtiis iyo ay bal maalan ku gaadhay baa ilaa rikaabkii iyo halkii uu cagta kuba hayee raaxiladiisii ahayd bay gaadhay oo isku bal maalan waabay kaba dustay markii dambe saciid binu jubayr iyana way la socdeen oo iyaga kaba saaray taas bay ahayd waxaana la yidhaha arrintani qasad bay ahayd ogaan baa waxa loogu sameeyey bal arrinkana xajaaj baa ka dambeeyey baa la yidhaahaayo tan amray oo malaa dee arrinkan ah isaga ka dambayntan xajka ugaba dambaynay adugu bal waxe laakiin bal arrintana waa qaradkiisa ayaa la yidhaahaaba iyo amarkiisana way ahaydee taas haddaba waqtigii caynkaas ahayd buu soo booqday waana kan weydiinaya yidhiya waxaan kugu dhuftay waxbaan ka qabanaynaa buu leeyahay haddaan ogaano oon kaba war helo isaguna jawaabtan buu ugu jawaabo bal dee riwaayadka xadiidka barhkood maxaa kugu simi markuu yidhi man asaabaka a yidhi anta adiga ayaa ah ciddii waxaan igu samaysay si uu markaa ugu sameeyeyna walow toos may ahayna waa ka sheegayoo wuxuu leeyahay inay isaga amraye dadkiisii ama ciidankiisii baa hubka watay ee ciddii amartay in maalintan ciideed oo beled xaraama la joogo oo dagaal markaa dee lagu jiraana aanu jirin hub dadkii lala dhex maro iyaday zaxmaddaasi iyo cidhiidhigaasi tahay kaas baa aniga i asiibay oo waana isaga ayuu leeyahay adigaa waxaanoo dee markii dambe waa iskagaba tegay adigoo ibnu cumarna dhimay weeyo markii dambe waa u dhintay barhkood baaba yidhaah sunbay lahaydba ee waxa i asiibay man amara bixamli silaaxi fii yowmin laa yaxilu fiihi xaml dagaal ma jiro meeshuna waa cidhiir bal rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii abu muuse muxuu ina amray meelahan dadku isugu imanaya sida masaajidii oo kale ninkii midde ama leeb iyo waxyaalo waxaf leh oo looga baqanaya dadkiiyo gacanta ku haya yaanu in iska dee ama degta saarayna halkii birtiisa ahayd ee dadka uu ku mudayo ama uu ku goynaya gacanta ha saaro waa khashyata an tusiiba axada min almuslimiin waa ixtiyaad ama dee galkiisii ha ku jiro ama halkaa gacantii ha laba hayo waa meelo cidhiidhi oo laysuguma imanayo hubin la qaata maha kol haddaan dee wax keenayaa jirin haddaba ciddii amartay maanta in hub la qaata halkan iyadoo beled xaraama la joogo maalin ciida la joogo ciddaas baa aniga waxaan igu samaysay taas buu ugu jawaabayo yacni alxajaaja waa kan macnaa isagaa amraye waa adiga weeye waxa waxaan igu sameeyey bal dee waxaaba la yidhaha intaan wax ka badan bay soo naqliyaano isagaaba arrintan icaaskii iyo ishaaradii bay ahaydba in wax laguma sameeyo oo taas ayayd walow ruuxu isaga dhigay dee waxa weeyaan inuu la helay eeg oo cidhiidhigii daraaddeed iyo eebadiiyo inay meeshan uu laba helay meeshii looga dhigay wax dee qarad iyo qasad bay ahayd oo weliba xajaaj xaggiisa ka yimaasay bay dhahaan taa wey bal jawaabtiisi maa yuujibu lmariid baa inoogaba sa yacni alxajaaja wallah subxaana watacaala acla aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنسى